Hay-adda World Vision iyo Wasaaradda Ciyaaro Somalilan iyo weliba ayaa ku wareejiyay qalab isboortis oo dhammaystiran hay-adda oyaanka talaga leh kooxo ka dhisanga Somalilan sidii yoon ka ciyaari lahaayeen munaasabada deeqdan oo la ku wareejiya iyo weliba gobro ku hayaya wasiirka wasaaradda ciyaaro dhalinyarada Somalilan madaxda hay-adda World Vision dhalinyarada qeybasha Shaaldubaan mid ka mid ah madaxa ku dareertay hay-adda World Vision jaan koreyntii iyo weliba faahfaahin uu soo kubiyay qalabka iyo hadeersiinga wasaaradda ciyaaro ee Somalilan waxaa halka kan aan agab sportis oo kala duwan aan ku wareejinaynaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha warkacayo wasiirkii agabkan oo isku jira qeybaha kala duwan ee sportiska oo ay ka mid yihiin oo ay ka faa'iidaysan doonaan xidhada kala duwan ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada oo ay ka mid yihiin baaskiilado kubado agabkii darayskii hadday noqoto garameeye hadday noqoto fanaanadiyo saraawiishii iyo agab kale oo sportiska ah run ahaantii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha horta markii koowaad ma aha aan agab ku soo wareejinno markii ugu dambaysa noqon mayso insha allah wada shaqayn waa naga dhexaysa waxaan rajaynayaa agabkaas siduu yahay in insha allah looga faa'idaysan doono xidhada kala duwan ee wasaaradda ciyaaraha dhallinyaraduna ay jawaab naga soo siin doonaan siday uga faa'idaystaan oo aan jecel lahay magaranasahayay in agabkaas siday yahay u isticmaalaan ugana jawaabo baahida ay noo soo gudbiyeen ah in agab sports u baahay wasiirka wasaaradda ciyaaro iyo dhalinyarada Somaliland yaa u mahadnaqay hay-adda World Vision oo yahadersidiya qalabka kooxo ciyaartoyda ee Melisay ka dhisan yaa waliba sidoo kale ciyaartoyda uu sa kala dardaarmay in iyo ilaalsadaan qalabka markaasi oo lansheynaya farxad bay noo tahay inaanu agab ka ciyaaraha kala wareegno oo cadadkiisu runtii aada u fiican yahay tayo ahaana wanaagsan waxaan kula dardaarmayaa madaxda wasaaradda inay gaadhsiiyaan tiimamkii iyo ciddii loogu talagalay inay gaadhsiiyaanoo si sax ay u gaadho aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba world vision oo mar walba la berber taagan ciyaaraha jamhuuriyadda somalilan inay runtii qalab iyo agab ugu deeqdo oo siiso markanina ma aha markii koowaad runtii waxaanu ka rajaynaya inay dadaalkooda iyana sii kordhiyaan ay la berber taagan yihiin muwaadiniinta reer somalilan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay madashan